yeremiyaha cutubka tobnaad dadka israa'iilow bal maqla ereyga rabbigu idinkula hadlayo rabbigu wuxuu leeyahay ha baranina jidka quruumaha oo hana ka nixina calaamadaha samada waayo quruumaha ka naxa iyaga waayo dadyowga caadooyinkoodu waxtar ma le maxaa yeelay mid baa kaynta geed ka soo jara waana wax ay nin saanac ah gacmihiisu faas ku sameeyaan waxaa lagu sharaxaa lacag iyo dahab oo waxaa lagu dhuujiyaa musbaaro iyo dubbayaal si uusan u dhaqdhaqaaqin sanamyadaas waa sida geed timireed oo toosan laakiinse ma ay hadlaan oo waxay u baahan yihiin in la qaado maxaa yeelay ma ay socon karaan iyaga ha ka biqinina waayo wax xun idinkuma samayn karaan oo weliba innaba wax san ma samayn karaan rabbiyow mid kula miduhu ma jiro adigu waad weyn tahay oo magacaaguna waa xoog badan yahay boqorka quruumahow kan aan kaa cabsanaynu waa kuma waayo way kugu habboon tahay maxaa yeelay kuwa xigmadda leh ee quruumaha iyo boqortooyooyinkooda oo dhanba mid kula midahow ma jiro laakiinse iyagu dhammaantood waa doqonno iyo nacasyo cimrigoodu waa waxaan waxtar lahayn waayo waa qoori uun lacag la tumay baa tarshiish laga keenaa oo dahabna uu faas waana nin saanaca shuqulkiis iyo wixii lacag shubuhu uu gacmihiisa ku sameeyey oo dharkooduna waa buluug iyo guduud oo dhammaantoodna waa nin saanaca shuqulkiis laakiinse rabbigu waa ilaaha runta isagu waa ilaaha nool iyo boqorka weligiisa cadhadiisa ayaa dhulku la gariidha oo quruumuhuna uma ay adkaysan karaan dhiribkiisa waxaad iyaga ku tidhaahdaan ilaahyadii aan samooyinka iyo dhulka samaynunu way ka wada baabi'i doonaan dhulka dushiisa iyo samooyinka hoostooda isagu dhulka xooggiisu ku sameeyey dunidana xigmaddiisu ku dhisay oo samooyinkana waxgarashadiisu ku kala bixiyey markuu codkiisa ku hadlo biyo badan guuxooda baa samooyinka laga maqlaa oo isagaa ka dhiga in dhulka darafyadiisa uumi ka soo kaco roobkana wuxuu u sameeyaa ilaac oo dabayshana isagaa khasnadihiisa ka soo saara nin kastaaba wuxuu noqday doqon aan aqoon lahayn oo dahabshube kastaaba wuxuu ku ceewoobay sanamkiisii la xardhay waayo sanamkiisii la shubay waa been oo innaba neef male iyagu waa waxaan waxtar lahayn iyo shuqul lagu majaajiloodo oo wakhtiga ciqaabidoodana way wada baabi'i doonaan kan yacquub qaybta uwa iyaga la mid ma aha waayo isagu waa kan wax kastaa abuuray oo reer binu israa'iilna waa qoladii dhaxalkiisa oo magiciisuna waa rabbiga ciidamada tan la weeraray alaabtaada dalka ka soo ururso waayo rabbigu wuxuu leeyahay baleeg dadka dalka deggan haddeer baan warfin doonaa oo waan dhibi doonaa si ay u dareemaan anigaa iska hoogay nabarkayga aawadiis dhaawacaygu aad buu wuxun yahay laakiinse waxaan is idhi sida runtaa kanu waa xanuun daran waase inaan u adkaystaa taambuuggaygii waa baaba'ay oo xadhkahaygii oo dhanna waa la jaray carruurtaydii way iga tageen oo ma ay joogaan oo innaba lama arko cid teendhadayda mar dambe dhisaysa oo daahyadayda kor u taagaysa toonna waayo adhijirradii way wada duqunoobeen oo rabbigana waxba ma ay weyddiin oo sidaas daraaddeed ma ay liibaanin oo adhyahooda oo dhammunaa way kala fiidhsan yihiin bal maqla kaylada warka iyo rabshadda weyn ee xagga dalka waqooyi ka soo socota oo markaas waxaa magaalooyinka dalka yuhuuda laga dhigi doonaa baaba iyo meel ay dacwooyinku ku hoydaan rabbiow waan ogahay in bini'aadmiga jidkiisu uusan gacantiisa ku jirin ninkii socda innaba karti uma leh inuu tallaabooyinkiisa toosiyo rabbiyow i edbi si caddaalad ah mooyaane xanaaqaaga haygu edbin si aadan iga dhigin waxaan waxba ahayn cadhadaada ku soo deji qurumaha aan ku aqoon iyo qulooyinka aan magacaaga kugu barin waayo reer yacquub way cuneen hubaal way cuneen oo dhammeeyeen oo rugtoodiina way baabi'iyeen